بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك والقادر عليه
وعن abi saciid wuxuu kamid asxaabadii rasuulka sal allahu alayh wasalam kana mid a toddobada nin ee saxaab ugu axaadiista badan toddobada nin ee nebiga axaadiista faraha badan ka wariyey uu ku jiro ayaa wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi kaana fi man kana qablakum kaana waxaa ahaaday fi man kaana qablakum ummadii idinka horreeyey yani reer bani israa'iil sida xadiista kusoo aroortay riwaayaadka kale waxaa jiray rajulun nin oo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsa nin sagaal iyo sagaashan qof dilay ayaa jiray buu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo umamkii idinka horreeyey ka mid ah waxa uu doonay ninkaasi inuu toobad keeno ama dembigii uu galay uu ka soo noqdo fasa'ala waxa uu weydiiyey can aclami ahli alardi dadka ninkii ugu cilmi badnaa ayuu yidhi halay tilmaamo si uu u weydiiyo bal xaaladiisa iyo sharcigu wuxuu ama diintu ay ka qabto towbad inuu leeyahay iyo in kale ayuu wuxu uhi war dadka yaa ugu cilmi badan horta fadulla calaa raahibin waxaa la tusiyey wadaad suufiya oo waxa weeye ilaahay meel iskaga caabudaya oo ruhbaantii nasaarada ka mid ah ayaa la tusiyey waxayna culimmadu xadiiska lafdigaas ka deliishadeen in qisadani ay dhacday nebiyullaahi ciisa markii la rafciyey kadib inay dhacday yad iyo cibaado aanu ilaahay ku waajibin sida ilaahay uu yidhi warahbaniyatan ibtadacuuha fadulla waxaa la tusiyo loo loo sheegoo loo tilmaamay calaa raahibin wadaad meel wax iskaga caabuda oo ruhbaantii yacni cibaadada u gooday sida iyagu sheeganayeene nasaarada ka mid a ayaa la tusiye lagu uhi bal hadda sheekhaa su-aasha weydii faataahu waa u yimi kula hadlayaa qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaal iyo sagaashan qof buu qudha ka gooyey xaqdaruu ku dilay fahal lahu min tawba wax toobada ma leeyaho ilaahay wax ma ka aqbalayaa oo hadduu toobad keenis idhaaho toobaddaa ma laga dhegaysanaya wadaadkii raahibka ahaa suufiga ahaa ayaa sharci la-aanta ilaahay ku caabudayeen aqoonta badan lahaynin su-aashaa markuu maqlay oo uu arkay ninkani inuu dhiigi cab yahay ama gacanku dhiiglow yahay ayuu wuxuu aada iyo aada ula weynaaday dembigii ninkan markaasuu waxa uu yidhi oo uu ku jawaabay jawaabtan faqaala waxa uu yihi ninkii raahibka ahaa la may ma laha wax towbada ma laha ninka sagaal iyo sagaashan qof qudha ka jaray ee xaqdarre ku dilay ee waxa weeyaan dembiga intaa la galay wax towbad ah ilahay agtiisa kuma laha dabcan jawaabta noocaasa iyo fatwada noocaasihi waxay ahayd fatwo qalad ah waxaana daradiisii faqatalahu isagiina waa dilay fakamala bihi qatla miati sa- mi'ati nafsin boqolkii buu ku dhamaystiray a markii uu ku yidhi toobad mana lihid a uri masaas aa toobad mali ha isna waxa weeye kurkuu ka gooyey boqol qof buu halkaa ku dilay fakamala bihi wuxuu ku dhamaystiray qatla mi'ati nafsin boqol qof dilkood uma sa'la deedna dadkii wuxuu mar labaad weydiiyey can aclami ahli اlardi wardadow yaa ugu cilmi badan dadka adduunkan jooga ciddan inaga ag dhow yaa cilmi lagu tuhmaa iyo diin waxaan doonayaa inaan su-aal weydiiye fadulla waxaa la tusiye calaa rajulin caalimin rajul cilmi leh nin caalima oo cilmi leh oo wax garanaya oo diinta aqoon u leh ayaa loo tusiyey oo loo tilmaamay fa qaala ninkii ayuu u tegey caalimkii ayuu u tego fa qaala waxau yidhi ninkii gacanku dhiiglaha wuxuu yidhi innahu ninka kula hadlayaa sheekhow qatala waxa uu dilay mi'ata nafsin boqol qof fahal lahu min tawba wax towbada ma leeyahay ilaahay haddaan sidaa u soo noqo oo toobadkeen ninkayga dembiga intaa le galay ilaahayna iga toobad aqbalaya fa qaala wuxuu yidhi ninkii caalimka ahaa nacam haa towbadu wuu leeyahay waman yaxuulu baynahu wa bayna towba yaa kala teedaya oo kala dhex gelaya isaga iyo towbada yaa kala dhex gelaya oo kala teedaya isaga iyo towbada albaabadoo towbadu waa u furan yihiin ilaahayna alla towbad aqbal badan weeye towbad waa leeyahay ninkaasi walow dembiga intaa leeg baha gale ninkii caalimka ahaa waxa uu la talinayaa ninkii gacanku dhiiglaha ee doonayay inuu toobad keeno markaase waxa uu ku uri indaliq waxaad tagtaa ilaa ardi kadaa dhulkaa dhulka sidaa iyo wakadaa sidaas ah meeleeblayo meesha la yadhaa tag oo waxa weeyaan dhulkan aad joogto ka tag fa ina bihaa dhulka aad tegayso waxaa ku sugan ee aan ku leeyahay qabo unaasan dad oo yacbuduuna allaha tacaala ilaahay caabudaya facbud illaaha macahum ilaahay oo keliyay caabudaanoo addoommo saalixiina weeyaan ee waxa weeye waxaad caabuddaa kuwaa ilaahay la caabud addoommo saalixiina ayaa dhulkaa jooga markaa dhulkaa tag oo dhulkan fasaadka faraha badan ee aad ka timi ee aad dadka ku laysay iskaga tag indaliq waxaad tagtaa ilaa ardi kada wa kada dhulka sidaa iyo sidaas ah meel heblaayo qabo sababtu maxay tahay fa ina bihaa waxaa ku sugan unaasan dadoo yacbuduuna allaha tacaala ilaahay caabudaya oo addoommo saalixiin oo wan wanaagsan baa dhulkaa jooga facbud illaaha macahum iyaga u tago ilaahay la caabud fa inahaa abadan marka ha ku noqonin waladda u fiirso ninkani markuu ninkii caalimkaa u yimi ninkii caalimkaa wuxuu u sheegay ilaahay fadligiisu inuu badan yahay rabbigaana alla toobad aqbal badan inuu yahay waxaa kaluu u sheegay in isag iyo towbada wax kala dhex teedaya aanay jirin waxaa kaluu u tilmaamay in dhulkan uu ninkani joogaa dhul fasaad badan uu yahay oo macsiyadu ay ku faaftay oo waxa weeyaan uu noolaanaya uu ninba ninku ka xoog badan yahay ayna tahay ta ku keliftay ninkan jirka faraha badan leh asxaabta xun ee uu leeyahay awgeed markaa si uu dad wanaagsan oo xaqa iyo sunnada iyo waxa weeyaan ilaahay cibaadadiisa iyo towbada ugu gargaaro si uu u helo ayaa waxa uu ku yidhi orod oo aad yacni magaalada aad joogto ka tagoo magaalo heblaayo qabo waxa weeyaan dad saalixiin aad joogee dadkaa iyaga la joogo oo saaxiiba ka dhigo oo ilaahay la caabudo walaa tarjic ilaa ardika dhulkaaga ha ku noqonin fa inahaa ardu suu waa dhul xune fandalaqa ninkii waa tegey waxay ku tusinaysaa oo kale ninkan inay towbada towbada uu raadinaya ay ka dhabahayd fandalaqa waa tegey ninkii xataa idaa nasafa ariiq ilaa iyo uu waddadii uu kala baray ilaa uu waddadii kala baray waxaa looga jeedaa ilaa iyo uu kala barhkii gaadhay magaaladuu ka tegayay iyo tuu u socday halkii kala barhka u ahayd ilaa uu gaadhay isagoo doonaya inuu toobad keeno dhulkiisiina ka tegey dembigaana inuu ka soo noqdo raba xataa idaa nasafa ariiqa markuu waddadii kala baruu barkeed yani kala barhkeedii gaadhaayo ataahu lmowtu geeridii u timi ataahu lmowtu calaamadii calaamadihii geerida ayaa u yimi dabadeedna ninkii waa dhintay almuhim faktasama fakhtasamat fiihi ninkii waxaa ku dooday malaa'ikatu araxma malaa'igtii naxariisa iyo wa malaa'ikatu alcadaabi malaa'igtii cadaabtaa ku dooday faqaalat waxay tidhi malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariistu waxay tidhi jaa'a waa yimi ninkani taa'iban xaalow yahay mid toobad keenayo muqbilan yacni u sii jeedo biqalbihi qalbigiisa ula sii jeedo ila allahi tacaala oo ay ka dhab tahay toobadu marka ninkan inaa idinku cadaabta xaggiisa u kaxaysaan xaq uma liidin maadaamuu toobad keenay toobaduna dhab ay ka ahayd waxa hadda uu socdayna inuu waxa weeyaan toobadiisii fuliyuu ka dhab sheegay ahayd malaa'ikatu alcadaabay ninkan shaqo kuma liidin fa qaalat malaa'ikatu alcadaab malaa'igtii cadaabtuna waxay tidhi qatu weligiiba weligiiba khayr ma samayn sharlaawe gacanku dhiiglaha oo habaarqabaabuha markaas waxa weeye ninkan jahanama xaggeeda loo jiidaya faraha ka qaada ninkii malaa'igtii ayaa isku qabsatay malaa'igtii naxariistuna waxay rabaan inay jannada geeyaan malaa'igtii cadaabkuna waxay rabaan inay xaggaa iyo naarta iyo jahanamo u kaxeeyaan qolo walbana doo dood baana ka dul furantay meydkiisii markay kala bixi waayeen labadii qole malaa'igta ahayd waayo qolo walba xujay haysataa ayaa fa ilaahay jala wacalaa uu kala saaray labadii qolo bal hadda dhegayso siduu ilaahay u kala saaray fa ataahum waxa u yimi malakun malag ayaa u yimi ilaahay uu usoo diray oo fii suurati aadamiyin suurad qof bini aadan oo kale leh waayo malaa'igtu way isku shabihi karaan dadka sidii malaku jibriilba nebiga sala allahu alayh wasalam markuu imanayo uu isku soo shabihi jiray saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam ninkii ugu qurux badnaa ee la odhan jiray dixiya alkelbi fa ataahum waxa u yimi malakun malag oo fii suurati aadamiyin kale leh fajacaluuhu waxay ka dhigeen baynahum dhexdooda ay xakaman mid kala xukuma la kala saar baylaaniyo waa ishaysanaaye dabcan malagan ilaahay jala wacala uu soo diray inuu kala saaro ayuu ilaahay u soo diray sida u kala saarayna ilaahay waa usoo sheegay qaala malagii wuxuu yidhi kiisu waxaa qiyaastaan maa bayna alardayn labada dhul inta u dhaxaysa labadii magaalo ee uu ku socday mid walba halka meydkiisu uu yaallo ka tiriya ilaa iyada laga gaadhayo inta udhaxaysa soo sheega nacam kiisu qiyaasan maa bayna alardayni labada dhul waxa u dhaxeeya fa ilaahiyatihimaa toodii kaana uu noqdo adnaa mid u dhow fa huwa lahu isaga iyada fa huwa isagu lahu isaga ayuu u sugnaaday labada magaalo tii uu ka yimi iyo tii uu u socday labadaba ha la qiyaaso ha la tallaabeeyo intuu u jiro tii uu u dhowaado ayuu waxa weeyaan ehelkeeda raacaya hadduu magaaladii uu ka yimi u dhowaadona de nin ahlusharu noqonaya oo waxa weeyaan malaa'ikatu cadaabku ay qaado oo waxa weeyaan sidaas malaa'ikatu raxma ay faraha kaga qaadaan hadduu magaaladii uu socday waxa weeyaan uu dhowaadona yani waxa weeye wuxuu noqonaya nin toobad keen ah oo ilaahay agtiisa toobadiisii laga aqbalay sidaa awgeedna waxa weeyaan malaa'ikatulcadaab shaqo kuma laha faqaasuu way qiyaaseen malaa'igtii labadii magaalo mid walba intuu jiro fawajaduuhu waxay heleen adnaa inuu u dhow yahay ila alardi dhulkii allatii taasoo araada uu qasdinayey magaaladuu ku socday inuu u dhow yahay bay heleen faqabadatu malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariista ayaa qaaday ruuxdiisii waxa weeyaan oo saa kula tagtay muttafaqun caleyhi bukhaariga muslim ayaa xadiiska wariyey wa fii riwaayati riwaayati saxiixi bukhaari ku taallaa waxay sheegaysaa fa kaana wuxuu noqday markii la qiyaasay labada mid walba intuu jiro ila alqaryati asaalixa qaryadii dadka wanaagsan qaryadii wanaagsanayd iyo tuuladii wanaagsanayd aqrabo mid u dhow bishibrin hal taaku iyadii u dhowaaday fa jucila waxaa laga yeelay min ahlihaa ehelkeeda ayaa laga yeelay wa fii riwaayati riwaayo kalo fi saxiixi ku jirta waxay sheegaysaa fa awxa allahu tacaala ilaahay waxa uu waxyooday ilaa haadihi magaaladii uu ka yimi an tabaacadii fogow buu ku yidhi amar buu ilaahay siiye magaaladu ka yimi oo waxaa la yidhi fogowo way fogaatay ilayla hebaarada maamule wa ilaa haadihi magaaladii uu ku socday ee dadka saalixiinta joogeen uu doonayay inuu ku too si toosa ugu toobad keenana waxa uu ku waxa ilaahay uu ku yidhi an taqarabi usoo dhowow wa qaala deedna ilaahay waxa uu yidhi qiisuu qiyaasa maa baynahumaa yani waxa weeye waxa labadooda udhexeeya fawajaduuhu waxay heleen ilaa haadihi magaaladii dadka saalixiinta ay joogeen qar qaryadii saalixada ahayd aqraba mid u dhow bishibrin hal taako fagufira lahu markaasaa loo dembi dhaafay riwaayo kale waxay sheegaysaa fana'aa wuxuu u jeediyey bisadrihi laabtiisa wuxuu u jeediyey naxwaha xaggeedii oo markii geeridii isugu timee nafti qabatay ayuu waxa weeyaan laabtii u jeediyey xaggii ay magaaladii waxa weeyaan dadka saalixiintahay ay ka xigeen xadiiskani waa xadiis saxiix ah bukhaari iyo muslim baa wariyey rasuulka sala allahu alayh wasalam baana qisidan ka sheekeeyey waa lay maqlayaa soma ikhwaani ma lay maqlaa nacam xayaakum allah rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu halkan kaga sheekeynayaa qiso yaa badan kana dhacnay umamkii inaga horreeyey waxaanu rasuulku sala allahu alayh wasalam qisaska uga sheekeyn jiray qisaska waxaa ku jirta xikan fara badan asaaliibta dacwadana waxaa ka mid ah in qofku uu dadka wakhtiyada qaarkood qisas cibar iyo waxa weeyaan waan waan waanow iyo wax ku qaadasha ay ku sugan tahay in dadka looga sheekeeyo rasuulkuna sala allahu alayh wasalam aad buu u isticmaali jiray usluubka noocaas ah sidaa ogeed ba ilaahay markuu qisadii nabiyullahi yuusuf iyo ka sheekeeyey ilaahay waxa uu yihi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab ambiyadaas iyo dadkaan kaaga sheekeyna saalixiinta waxaa ku sugan qisaskooda cibro iyo waano iyo wax ku qaadasho laakiin waxay ugu sugan tahay ciddii cuquul leh ee dhuuxaysa ee fahmaysa ayib nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka sheekeeyey nin reer bani israa'iila oo dilay gacan ku dhiigla ahaa oo dilay sagaal iyo sagaashan qof xaq darre ku dilay yani tasawar cadadka intaa leeg yani wuxuu noqday mujrim la yaqaano oo waxa weeye ku caan baxay masalada noocaas ah ninkii wuxuu doonay inuu toobad keeno waxayna taasi ku tusinaysaa qofku mahmaa macsiyo uu sameeyo in khayr ku jiro qofka dabeedna wuxuu is yidhi bal culimadii weydii ile waa adiganoo towbad ma lihide malaa malaa ilaahay waxba kugu fali maaye ninkaaga dembiga intan le galaye bal hadda dadkii iyo culimadii weydii ina toobad leedahay wuxuu u tegay wadaad saahila oo waxa weeyaan meel yani waxa weya ilaah iskaga caabudaya oo raahib oo reer banu israa'iil ka mida isaguna deedna wuxuu ku yihi niyow xoogaa diinaa laygu kaa sheegay sagaal iyo sagaashan qofna waan dilay bal hadda ka waran toobad ma leey wuxuu ku yidhi maya toobad ma lihid towbad ma lihid waayo waxa la weynaaday oo aad iyo aad ula weynaaday ninka sagaal iyo sagaashan qof dilay siduu toobad u yeelanaya taasi waa mid waa talabaade jaahil buu ahaa aan diinta wax aqoonoo badan u lahayn waxbana ka garanaynin sidaa awgeed wuxuu ku fatwooday bikayri cilmin buu ku fatwooday cilmi la-aan ayuu ku fatwooday tii waxay sababtay cilmi la-aantii uu ku fatwooday inay sabab u noqotay inuu nafti in naftiisii uu khaarijiyo isagiina yani isna wuu isgalaaftay oo waa waa yani waxa weeyaan wuu dilay isagiina ninkii gacanku dhiigle ahaa boqol buu ku dhamaystiray culimadu waxay idhaaheen waxay ku tusinaysaa masaladaasi khatarta ay leedahay qofka jaahilnimo inuu diinta ilaahay kaga hadla walow qofkaa cibaado bato waxa weeye haddii waxa ilaahay uu ku caabudayaa aanay ahayn cilmi iyo aqoon wixiisu waa dalaalo iyo baadi waxaana waxa uu kharibayaana ka badan waxa uu wanaajinayo marka culimadu waxay idhaaheen waxay xadiisku daliiliyuu ku tusinayaa fatwada uu qofku diinta ilaahay isagoon cilmi walahayn ka fatwoodaa inay u jiidi karto wax aanu mahadin sida inuu naftiisa waayo sida kaaba ku dhacday oo lagu dilo isagii ama uu dad muslimiina ku halaago waana sababtuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yidhi dadka sheegta wax aanu garanaynin man tadababa ninka sheegta inuu tibi iyo caafimaad yaqaano walam yuclam lahu tibun caafimaad iyo inuu aqoon u leeyahay cilmigaa iyo daaweynta dadkana aan lagu aqoonin ee dabadeedna qof uu daweeyey uu wax noqdo sida inuu dawooyinkii uu siiye ku dhinto iyo waxa la midka ah fa huwa daaminu buli nabigu alayh isalaatu wasalaam isagaa damaanad qaadaya oo diyadiisa iyo magtiisa waa laga qaadaya marka culimadu waxay xadiisku wuxuu ku tusinayaa alfatwa fi diin bigayri cilmin iyo dhib iyo waxa weeyaan khatarta ay khatar tahay iyo waxa ay soo jiidi karto taa wuu ku tusinaya waxaa kaluu xadiisku tusinaya laga qaadanaya cilmiga iyo fadliga uu leeyahay walow qofka waxa weeyaan caalimka ay haba cibaado yaraabeen waayo isagu intiisa yari waa in sugan oo waxa weeyaan uu hubo inay diin tahay oo waxa weeyaan ilaahay ugu dhowaanayo xadiisku waxaa kaloo ku tusinaya jaahilku inuu cadowu nafsii yahay naftiisa inuu cadow yahay ayuu ku tusinaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya inay banaan tahay in laga sheekeeyo qisaskii reer bani israa'iil inay banaan tahay haddii laakiin ahlu kitaabku ay wax inoo sheegaan ayagu qisooyin ka sheekeeyaan qisooyinkaa sharcigeennu aanu sugin oo nebigeena sala allahu alayh wasalam ama kitaabka sunadiisa ama kitaabka rabbigeen aanay ku sugnayn nebigu wuxu uhi falaa tusaddiquuhum walaa tukadibuuhum hana beeninina hana rumaysanina ka dhegeysta ayib rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi markuu isagiina dilay wuu dadkii kusoo noqday wuxu yihi wareedhaha kaa i dirteen mid khayr qaba mu ahayne caalim diinta ilaahay wax ka garanaya ii sheega dabadeedna waxaa la tusay rajul caalima waxa uu ku yihi niyo sagaal iyo sagaashan qof baan dilay toobad ma leeyahay waxau uhi toobad waa leedahay ilaahay albaabkiisuna waa alla waasi waa waa baab waasica ilaahayna waa alla naxariis badan yani adiga ilaahay toobad inaad u toobad keento wax idin kala teedaya ma jiraan taasina waxay ku tusinaysaa fadliga cilmigu uu leeyahay iyo in cilmigu nuur uu yahay qofka hanuuniya dadkana uu ku hanuuniyo oo uu dulumaadka kaga saaro waxaa kaluu ku tusinayaa yani in qofka caalimka ah ay tahay inuu dadka khayrka ugu bishaareeyo waxa weeyaan sharkana uga dibo waxa uu ninka caalimka ay dareemay ninkani bii'ada iyo mujtamaca uu ku dhex jiraa inuu yahay mujtamac aad iyo aad yani u xun oo waxa weeyaan macaasi badan oo ninkii roonoo reerka u had xaalkiisu ay tahay oo ninkii xoogga badani uu dadka inta daciifkaa cuno inuu yahay asdiqo xun iyo saaxiibo xunna inuu ku leeyahay dabeedna wuxuu ku yihi niyow dhulka inaad joogto iskaga tag waa arla macsiyo meerhona ka haajiro ka tag magaalo heblaayo tag dad saalixiina jooge eh oo dadkaas khayrka ha kugu kaalmeeyaan waxa weeyaan iyaga orodo u tag ninkii doon wuxuu ku gaadhay inuu magaaladii loo tilmaamay tago hase yeeshee isagoo waddada bartankeedii maraya oo labada magaalo bartii udhaxaysay maraya oo waddada kala badhay ayaa geerida u timi markii uu dhintay ayaa malaa'igtii ku dooday ninkan mahalunaar baa la xisaabinayaa oo dunuubtiisi baa loo xisaabinayaa mise ninkan waxa weeye nin toobadkana laga soo qaadaya suu qabsatay masaladaas saxadiisa ka cad ilaahay wuxuu malaa'igtii usoo diray raxmaddiisa malag loo soo ekeysiiyey oo ugu yimi sidii qof bini aadan oo kale waxayna taasi kutusinaysaa inay malaa'igtu yani ijtihaadkoodu inuu iyaga laftoodu inay wax isku khilaafi karaan xadiis buu kutusinaya markay iskhilaafaan cidday isla xukun tagaana inuu ilaahay yahay xadiisku waa kutusinaya waxaa kaloo xadiisku kutusinayaa malaa'igtiiyo inay dadka isu ekeysiin karaan waxaa kaloo xadiisku kutusinayaa qofku haddii uu joogo dhul ilaahay lagu caasiyo oo macaasi fara badan leh oo waxa weeyaan khayrka iyo sunnada iyo diinta aan aanu helaynin cid ugu gargaarta inuu inuu dhulkaa inay ka taga u ay tahay oo uu ka haajiro oo u haajiro meel uu ka helayo dad saalixiinah oo khayrka ugu gargaara waxaa kale kutusinaysaa khatarta ay leedahay saaxiibada xumi iyo wanaagga ay leeyihiin waxa weeyaan saaxiibadan wanaagsan ay leeyihiin ayuu kutusinaya xadiisku iyo in saaxiibada wanaagsani qofka khayrka ugu gargaaraan saaxiibada xumina qofka sharka ugu gargaaraan ayib sida awgeed ba culimadu waxay idhaaheen qofka hadduu beled gaalo joogo yani waxa weeyaan uunu helayo beled muslim oo uu ku noolaado waxaa waajib ku ah inuu beledkaa gaalada ka yimaado waayo fitanka faraha badan ee yaalla awgi waxa weeyaan diintiisii oona ammaan u ahayn gaalo uu waxa weeyaan hibilkoodii badinayo muslimiintii walaaladii oo waxa weeyaan laga yaabo yani qofka muslimkee dalka gaalo joogo laga yaabo in diintiisii lagu dhibo gaal hoos nolosha uu ku hoos nool yahay lafteeda ayaabaa waxaan wanaagsanayn ah sida awgeed dee culimadu waxay idhaheen masalada noocaasa waxa weeye inuu qofka muslimka ay ka yimaado wey waxaan walaalada ugu nasteexaynayaa war dal gaalaha layskaga yimaado yaan laysku aaminin waxaana filayaa dad badan bay ixdaa cashar sebtembar baraarujisay xaqiiqada gaala ay yihiinna ogaaday ilaahayna qur-aanka waxa uu ku yidhi walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tatabica millatahum yuhuud iyo nasaara iyo gaala toonna kaa raalli noqon maayaan kuguna farxi maayaan ilaa iyo aad diinta aad haysato intaad ka tagto tooda raacdo ha u malaynin inay jacayl ay idin jecel yihiin wax idiin siinayaan jacayl idin jecel yihiin idiin magan gelinayaan jacayl ay idin jecel yihiin idiin ilaalinayaan laakiin waxaad ogaataa in heelladu intan ka weyn tahay in waxaa loo saxaabatumayaa intan ay ka shishayso oo ay tahay in dadka waaweyn aan dan laga lahayn laakiin ujeeddada rasmiga ahi ay tahay in la rabo carruurta meesha ku dhalata iyo kuwaasi kuway dhalaan inay kiristan iyo gaalo ay noqdaan dabadeedna berri waddankii lagu celiyo iyagoo inay hebel ah oo reer hebel ah oo nasraani gaalnimo haysta ah ama gaalnimada wax kasii li yacni nooca ugu liita ah marka walaalayaal masalada noocaasa waa in qofka muslimkaahi uu niyaddiisa ku ritaa culimaduna aad iyo aad bay u bayaamiyeen waxba ku dheeraan maayo waxba kuma dheeraanayo qofka muslimkaa inaynu ilaahay masalada noocaasa kaga baqa weeye waa inuu ogaadaa qofka muslim muslimkaahi in ilaahay jala wacalaa meel walba uu joogo arsaaqda cidda bixisaana ilaahay ay tahay wallaahi inuu qof muslimi dhinto oo ay gaaja ku disho ayaa ka sharaf badan in gaalnimo aad ku dhimato ayaa ka sharaf badan in waddan gaalo lagugu aaso ayaa ka sharaf badan inaad gaalo saaxiib iyo asdiqo la noqoto waxa aan idiin sheegayaa wax yaa badan sheekh ayaa waxaa lagu uhi sheekhow adigan xanuunsanaya xaaladaaduna way adag tahay xaaladaaduna way adag tahay waxaa laga maarmaan noqotay in waxa weeyaan laguu qaado dalka germany la yidhaahdo si lagugu daweeyo waa almaniye dabadeedna waxa uu yidhi yaa ii damaanad qaadaya inaanan halkaa ku dhimanaynin deedna waxaa lagu uhi cidna ku damaanad qaadi mayso iska kaydaayo haddaba yidhi aan iska xanuunsado halkaygan baan jecelay in laygu aaso beledka muslimiinta ayaan jecelay in laygu aaso ayaan darada ka xumi maxay tahay qof muslima oo dad gaalaha lagu dhex aasaayo qof muslim oo aroortuu soo toosaba gaal arkaaya qof muslim oo gaa waxa weeyaan gaal saaxiiba la-ah qof muslim oo gaalo la shaqaynaya waxa weeyaan xaqiiqatan xaalad runtii aan wanaagsanayn weeye waxaanay soomaalidu tiraa wadiiqa nin waray baa la la weydiiyaa xaqiiqatan dhabteedii iyo xaa yacni xaaladeedii oo rasmiya waa haysaan maalin walbana waxaa maqlaysaan dad muslimiina oo diintooda lagu dhibayo oo waxa weeyaan la waxa weeya la aflagaadaynaayo oo waxaa leeyahy xijaabkii lama qaadan karo waxa weeyaan runtii waxaana ayaan darro ah in maanta dadka muslimiinta waxa la siiyaa gaala meesha ay ka keento aanay in badan oo kamida isweydiinin mawduuca dhex geli maayo hadda waktiyo kalaa laga yaaba inaan ka hadalno laakiin culimadu aad iyo aad ayay masalada uga hadleen walaalahayga muslimiinta ay maqlaya waxaan leeyahay dhul gaalaha isku aaminina intaanaydun dhiman carruurta meesha ha laga keeno ha laga soo guuro waxa weeyaan ha layskaga yimaado ilaahay nafihiina kaga baqa cidda ilaahay mas-uuliyiin ka dhigan in ilaahay kaga baqa in badan waxaan arkaa markaa xujayadu waddamadan noogu yimaadaan waddankan joogno waxaan arkaa iyadoo la isku tuurtuurayo oo habluuna leeyihiin odayaashii baanu kari la'nahay odayaashuna leeyihin war kuwii naaga ahaa baanu kari la'nahay laakiin waxaan kaga koobsanayaa taas ilaahay ha laga baqo oo waxa weeyaan qofka muslimka ay ha ogaado aakhiro in qof walba gaarkiisa loo xisaabinayo waxaa kaluu kutusinayaa xadiisku qofka ta albaabka toobada ilaahay jala wacala iyo inuu furan yahay ilaahay inaanay waxba ku adkayn dunuubtao dhan oo u dembi dha uu dhaafo ciddii ka toobad keenta qofka to toobad keenayaana in xaaladii uu ku sugnaa inuu ka taga ay tahay ayuu xadiis kutusinayaa ninkii markay malaa'igtii ku dooday ee qolana tiri weligiiba khayr muu samayn gacan ku dhiigluu ahaa malaa'igtii naxariistuna ay tidhi maya ninkani waa toobad keenay oo toobadkeen baaba halkan keenay ilaahay waa kala xukumay waxaana lagu kala xukumay inay taakeeyaan labadii magaalo tuu ka yimi iyo tuu u socday tii uu socday baanu hal taako u dhowaaday hal taako ayuu u dhowaayey tii uu socday ilaahay fadligiisa ayuu ilaahay ku badbaadiyey yani waxa weeyaan sidaasaanu ilaahay toobadiisa ku aqbalay oo loogu dembi dhaafay waxaa kaloo xadiisku kutusinayaa qofka muslimkaa iyo inuu saalixiinta la saaxiibaa inay wax aad iyo aad u wanaagsan iyo dadka saalixiinta inu la saaxiibaa inay tahay oo uu ka faa'iidayo nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi qofku diinta saaxiibkii haysta ayuu haystaa waxaanu nebigu ku tilmaamay saaxiibka wanaagsan yacni inuu ka dhigan yahay sidii nin cadarsid ka iibsan wa imaa saddex xaalay ka dhaxaysaa inaad ka iibsato iyo inuu ku siiyo iyo inaad ag fadhiisato udug wanaagsan iyo ur fiican aad ka hesho saddexdaaba culimada waa laga helaa waxa weeyaan saaxiibka xunna nebigu wuxuu ku tilmaamay nin dab shidaya oo waxa weeyaan dabka uu shidaya ay tahay buufimada kabooluhu uu wax ku dhalaaliyo oo kale dee haddaad ag fadhiisato wuxuu ka dhexeeyaa imaa inaad ololkiisu ku soo gaadho wa imaa inaad ur xun ka hesho wa imaa inuu ku gubo saddexdaasuu ka dhexeeya marka waa in laga faa yani aad iyo aad la ysaga ilaaliyo masalada noocaas ah waxaa kale kutusinaysaa xadiisku in haddii shay la doono in la kala xukumo shaygaas marka oo laysku qabsado in waxa laysula noqonayaa ay tahay qaraa-inta iyo adilada iyo astaamaha kutusinaya shaygaasi nooca uu yahay waxay kaloo kutusinaysaa malaa'igta iyo fadligooda ayay kutusinaysaa masalada ugu dambaysa xadiiskan laga faa'iidaya waxa weeyaan ikhwaani ama culimadu ay kaga hadlaan qofka qaatilkee qof muslima dilay wax tawbada ma leeyahay mise ma laha qaatilka qof muslima dilay ee camdan iyo u kas u dilay ee waxa weeyaan si bareera u dilay qof muslima xaqdarrana ku dilay a dembiga noocaasi waa dembi weyn oo ilaahay agtiisa ku weyn shareecada islaamkana aada iyo aada ugu weyn in qof muslima la dilo oo dhiiggiisa la daadiyo oo waxa lagu daadinaya lagu dilaya ay xaqdarro tahay waxa weeye waa dembi aada iyo aada u weyn oo ilaahay agtiisa jala wacalaa jaw aada khatar u ah weeye ninka noocaasi ilaahay waxa uu ugu baladaa marka uu ka warramay mas'aladaas ee qur-aanka lagaga warramay balada u fiiriso uu yidhi waxa uu yidhi ilahi jala wacalaa waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannam wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu jahannama wasa'at masiira ilahay waxa uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan qofka dila qof mu'mina muslim ah isagoo u kasaya fajazaa'uhu abaalmarkiisu jahannamu weeye khaalidan fiiha isagoo ku waaraya wagadiba allahu calayhi ilaahay waa u cadhooday walacanahu naxariistiisuu ka fogeeyey waacadda lahu cadaaban cadiiman cadaab weynna ilaahay waa u diyaariyey bal aayadda hadda u fiirto waxa waciid ku soo arooray ilahi wuxuu leeyahy qofka qof muslima dila ee laakiin u kasu dila waa shardi taasi halkaa waxaa ku baxay qofkii qof muslima dilay laakiin kama iyo isagoon u qasdinin oon dil islahayn ama ay kaga fakatay oo gafu dilay ilahi wuxuu yihi haddii uu kasu dilo kow horta jahanam u gelaya waa ku waarayaa ilaahay naxariistiisa waa ka fogaya waanu u cadhoonayaa cadaab weyna ilahay waa u diyaariyey aayadda noocaasi waa aayad khatar ah waana aayad aada iyo aada waciid shadiidi ugu sugan yahay ahlulcilmiga qaybina ay ka diliishadeen inaanu qofkaasi lahayn towbad qofka qof muslima uu kasu dilaa inaanu towbad lahayn naartana uu ku waarayo culimada ku tagtay inaanu towbad lahayn naartana uu ku waarayo waxaa ka mid a cabdullahi bnu cabaas radia allahu tacala canhu ahlulcilmi kalena waa jiraan rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi laa yaxilu damu imri'in muslimin ila biixdaa halaath qof muslima dhiiggiisu ma banaana ilaa saddex mid mooyaane inuu zinaysto isagoo xa reer hore lahaa taa way bannaantay in la dilo waxaana dilaya dabcan ciddii muslimiinta maamulo ah ayaa dilaysa cid walba isama dilayso ama qof qof muslima dilay buu nebigu yuri annafsu binnafsi qofkii qof muslima dilay ama qof muxsan ahaayoo zinaystay ama qof murtadoo diinta ka noqday saddexdaa waa la dili karaa wy nebigu alayh isalaatu wasalaam ama saddexdaa wixii ka soo haray maya saddexdaana siday culamada islaamku sheegeen waxaa dilayo xuduudda ku oogaya ciddii muslimiinta maamulka u haysa ee madaxda laakiin qof walba ma odhanayo aniga xadkaa oogaaya leanna hadduu nin walba idhaha anaa hebel wuu sinaystahaye soo qabto waan dilaya dee waxay noqonaysaa nin walba ninka kale intu idhaha wuu sinaystay in in gam layska siiyo saas ayay noqonaysaa marka rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli imri'in muslim inay adduunyadu suushoo la waayo ayaa ilaahay agtiisa ka fudud in qof muslima xaqdarre lagu dilo nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu yidhi ijtanibuu sabca almuubiqaat tobanka dembiye waxalaaga ka dheeraada toddobada dembi ee waxalaaga ka dheeraada waxau nebigu uga horreysay al-ishraaku billaah ilaahay oo cid lala caabudo wa qatlu nnafsi bigayri xaq iyo qof muslima oo lagu dilo xaq darre xaq darre lagu dilo qof muslima oo xaq darre lagu dilo marka dunuubta aadkiyo aadka waaweyn waana masale cadiim ah waxaana ilaahay uu ti uu tilmaamay in ilaahay cadhadiisa iyo naxariisti in ilaahay u cadhonayo naxariistiisana ilaahay ka dheeraynayo jahanimina hooyi ay u noqonayso maantana waad aragtaa qofkii muslimka ahaa dhiiggiisu siduu u fududaaday in dadka qaarkood ay waxa weeyaan moodayaan ama u haystaan in waxa ay laynayaan ay ay waxa weeyaan yacni in dhiiggii qofka muslimkaah uu kala fududaaday duksi in la dilo bal inay qaarkood jaahiliinta ka mid oo dadku inay caqli iyo yacni waxgarad yihiin ay moodayaan ay kaga faanaan idaacadaha in dad muslimiina la laayo oo dhiiggooda la bannaysto oo waxa weeyaan inay sharaf tahay ay moodaan dadka qaarkood diintii ilaahay intay waxa weeyaan ku tunteen ayay waxa ay xaaladdu la maraysaa inay macsiyada intaa lee ku faanaan oo ay yidhaahaan dadka in la laayo weeye in la xasuuqo weeye sababtu tahay annaga ayay noo hoggaansami waayeen ma isweydiiyeen miskiinkaasi ilaahay meeshuu ka geli doono ma isweydiiyeen maalinta yooma alqiyaame inay kuwaas xaqdarrada lagu dilay dhammaantood iman doonaan iyagoo kalarka isaga haysta dabadeedna ay odhan doonaan ilaahay ow balkan baana laayay waxaad weydiisaa wuxuu nagu laayey ma isweydiiyey waxa uu ilaahay hortiisa kaga jawaabi doono mamallasa sanawi baa ilaahay ka celin talow waxa weeye dadka muslimiinta ah ee qadiyadda noocaasa faraha kula jira dhiigga waa daruuri inta adduunka ay joogaan inay toobad keenaan waa waajib saaran ilaahay ha u toobad keenaan kuwa waxaa samaynaya dhammaantood ilaahay ha u toobad keenaan dadka muslimiintaa in la laayo oo lagu laayo madaxtinimo oo lagu laayo kursi oo lagu laayo waxyaabo liitaa calaamaadka saacadda ayay ka mid tahay qiyaamuhu inuu soo dhowaaday waxyaabaa ku tusinayay ka mid tahay rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay dilka oo bata inay ka mid tahay calaamaadka qiyaamu saaca aan u noqdo mas'aladan ku aan waday waxay ahlulcilmigu ka hadleen qofka qof muslima dilaa dembiga intaan lee galaa towbad ma leeyahay mise ma laha qayb ahlulcilmiga ka midii waxay ku tegeen inaanu towbad lahayn cabdullahi ibnu cabbaas oo saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam culimmadii ugu waaweynayd ah ninkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey in ilaahay diinta fahansiiye ah waxa uu yidhi mar la weydiiyey wa annaa lahu tawba oo xagguu kaa iyo towbadi xaggay isu soo mareen towbad iyo kaasi xaggay isu soo mareen waxa uu yidhi aayaddan wax nasakhay ma jiraan sida nebi maxamed nebi uga dambeeyey aanu jirin ayaa aayaddaa wax nasakhay oo ka soo daba degay aanu jirin oo mawduuca ku saabsani aad iyo aad ayuu masaladaa ugu adadka cabdullahi ibnu cabbaas saxaabo kale oo cabdillahi ibnu mascuud uu ka mid yahay keyrkoodna waa laga sheegay ahlulcilmiga hase yeeshee sawaabku wuxuu yahay qofku dembigu doonaba ha galo haddii qofku qof muslima uu dilo oo uu dembiga noocana ku waxa weeyaan ku dhaco oo uu toobad saadiqa oo dhaba toobad keeno in waxa weeyaan ilaah ilaahay uu ka toobad aqbalaayo oo waxa weeyaan toobadiisu ay toobad saxa noqonayso sidaas ayaa sawaab ah taana waxa u daliila ilaahay qur-aanka waxa uu ku yidhi wاladiina la yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alati xarama allahu ila bilxaq ilahay dabadeedna waxa uu aayaadkaas suuratu furqaan ugu dambeeya ilaahay waxa uu ku tilmaamay qofka muslimka ahi hadduu qof dilo oo waxa weeyaan xaqdarro uu ku dilo toobad keeno inuu ilaahay ka toobad aqbalayo ilaahay waxa uu yihi ila ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu xasanaatihim sayi'aat wa kana allahu gafuura raxiima waxa kale oo ilaahay jela wacalaa qur-aanka uu ku yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in wax lala caabudo oo qofka hadduu isagoo ilaahay cid la caabudayo ku dhinto dembigaa loo dhaafi maayo naartana wuu ku waaraya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii shirki ka soo haray iyo gaalnimo cid iyadoon ka toobadkeenin ku dhimata ilaahay waa uu dembi dhaafaya ilaahay waa uu dembi dhaafaya taasina waxay ku tusinaysaa in qofka qatli iyo dil camdiya oo kasa uu yahay in ilaahay uu ka toobad aqbalayo hadday toobadiisu dhab tahay waxaa kaloo ilahay uu qur-aanku uri qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah addoommadayda nafahooda ku gefayow ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyada dhammaantood waa dhaafa ayuu ilaahay jela wacala qur-aanku yiri ciddii ka toobad keenta ilaahay dembiyada dhammaantood waa dhaafaya waxaa kaloo u deliila rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiis badan oo masalada loo deliishado ayaa jirta waxaana ka mid ah axaadiista saxiixa ku sugan ee sheegaysa qofka in naarta laga soo saarayo oo aanu ku waaraynin haddii qalbigiisa in yar oo iimaan ah yacni darro wax laeg ama waxa weeyaan xabad gellaya wax laeg ama xabad hadhuudha wax leeg oo iimaani hadday laabtiisa ku jiraan in waxa weeyaan ilaahay uu ka soo saarayo naarta oo aan waxa weeyaan ku waarin xaysa tilmaamaysa taasa waana axaadiis saxiixa axaadiistaasi waxaa kaloo ku tusinaysa in ilaahay qur-aanka uu ku magacaabay qofka qaatilka ah akhulmaqtuul inuu yahay faman cufiya lahu min akhiihi shay se hadduu gaal yahay aan laga toobad aqbalayninna waxa weeye naarta ku waarayana walaal qofka muslimka inuu yahay looguma sheegen waxaa kaloo ku tusinaya xadiidkan hadda aynu akrinay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu uga sheekeeyey oo isaguna tilmaamaya in qofka qaatilkaah hadduu toobad dhaba toobad keeno ilaahay uu ka toobad aqbalaayo ayaa isaguna ku tusinaya haddii la dhaha xadiiskani waa min sharci man qablana oo sharciga man qablana ama sharci nooma aha jawaabtiisu waxay tahay waa min sharci man qablana laakiin sharcigeenii buu waafaqay oo sharcu man qablana hadduu sharcigeenna waafaqo dee waxa weeye waxa weeye isagiyo sharcigeennu hadday iswaafaqaan sharci buu inoo yahay biitifaaqin marka waxa weeye taasina waa sidaas haddaba haddii aynu nini masalada raajixa ay jamhuurku siday qabaan weeye oo ah in qofka qaatilkaa ee qof muslima uu kasu dilaa uu toobad leeyahay towbaddiisana ilaahay uu aqbalayo maxaa lagaga jawaabaya aayaddan ilaah uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'ahu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu jahannama waacadda lahu cadaaban cadiima aayadda maxaa lagaga jawaabaya jawaabteedu waxay tahay aayaddan culimadu saddex midh bay kaga saddex jawaabood jawaabo dhowray kaga jawaabeen waxaa ka mid ah in aayaddan lagu qaydo sababtii ay ku soo degtay oo la yidhaha aayaddani cid ay ka hadlaysa waxa weeyaan cid kasta oo sababtii ay ku soo degtay oo kale ku sifowda oo aayaddani waxay ku soo degtay nin la odhan jiray muqays ibnu sabaaba ama muslim ahaa oo walaalkii ay niman muslimiinta ka midi dileen yani waxa weeyaan reer bani najaar dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu boqol geela ka bixiyey oo magtiisii ah kadibna ninkii wuxuu sameeyey intuu boqolkii geelaa qaatay ayuu nimankii walaalkii u tuhmay inay dileen ayuu nin kamida dilay islaamnimadiina waa ka ridoobay geeliina waa kaxaystay waxa weeyaan makana waa qabtay oo islaamkii waa ka ridoobay aayaddu ninkaas ayay ku soo degtay culimadu waxay dhaheen aayaddani marka waxay ku saabsan tahay cid kasta oo qof muslima dhiiggiisa xalaashata oo uu kasu disha dee qofka qof muslima dhiiggiisa xalaashada oo waxa weeyaan u kasna u dila yani waxa weeyaan dee inuu ku gaaloobayo shaki ma laha marka aayaddu waxay ku saabsan tahay ninkii mustaxiliga ahaa ee shaygaa kabe kabiirada xaaraanta xalaashaday waayo qofka hadduu shay xaaraana xalaashado waa ku gaaloobaya waa ku gaaloobay islaamnimada waa kaga baxaya ahlulcilmiga qaarkood aayadda marka waxay yidhaaheen waa muqayadatun bisaba waa khaasatun yani waxa weeyaan binawci sababi nusuulihaa bay khaas ku tahay taasi waa jawaab jawaabta labada aayadda laga bixiyey waxa weeyaan in la idhaahdo aayaddani waxay ku saabsan tahay waa waciid oo qofka muslim qof muslima uu kasu dilay goodi loogu goodiyey weeye ilaahay waxa weeyaan naxariistiisaanu qofkaasi hoos yaallaa hadduu ilaahay ka jarana oo waxa weeyaan hadduu toobad keeno iyada dee ilaahay waa u dhaafayaa haddii laga jarana waxa weeyaan naarta ku waari maayo oo inaanu naarta ku waarin waxaa ku tusinaysaa nusuusta kale ee waxa weeyaan baabka kusoo aroortay marka waa min baabi lwaciid aayaddan ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhahen aayaddu waxay ku saabsan tahay ninkii aan ka toobad keenin ee ku dhinta waxa weeyaan dembiga noocaasa ama kii ka toobad keenay ilaahay waa u dembi dhaafaya calaa kulli xaal masalada raajixeedu sidaas weeye marka masalada noocaasa walaalayaal qofka muslimka iyo dilkiisa waa in aad iyo aad looga warwareego waa in qofka muslimka ay ka dheeraado rasuulku sala allahu alay wasalam saxaabada wuxuu kula teliyey inay noqdaan kuwa waxa weeye markay fitanku yimaadaan nebigu saxaabadiisa wuxuu ku yidhi noqda kuwa addoonka ilaahay ee la dulmiyo ha noqon laakiin dulmiya waxaanaad ogaataa dagaalada dadka muslimiinta dhexdooda maraya waxa weeye inay yihiin dagaalo xaaraana in laga qayb qaato ay waajibna tahay in la demiyo taasina waa shay aad iyo aad waxa weeyaan daruuri u ah oo qofka muslimka inuu ka fogaado ay tahay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay tidhaahdaan yani waxa weeye dagaalka uu dagaalamayo inuu u maleeyo oo uu shaydaanku u tusiyo ama kuwo culimo ah oo waxa weeyaan culimo fiican aan ahayn ama kuwa aan cilmiga aqoon u lahayn oo jaahiliinihi inay u tusiyaan inuu diin ugu nusraynayo ayaa laga yaaba ama shaydaanku uu u qurxiyo oo idhaa wallahi dadka aad laynaysiyo dhiigga aad daadinayso yani waxa weeye islaam baad ugu gargaaraysaa isagoo waxa weeye dhiigga uu daadinaya uu qof muslima dhiiggiisi yahay waxaan tilmaamayaa arrinta noocaasi aad ha laysaga jiro waxa weeye qofka muslimkaayna intuu ka fogaan kara ha ka dheeraado inuu qof muslima dhiiggiisa daadiyo rasuulku sala allahu aleyh wasalam yani dadka muslimiintaa aad buu dhiiggooda isaga ilaalin jiray aad ayuu dhiigga isaga isaga ilaalin jiray nebigu alayh isalaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa qaarkood ku yihi cumar bu habaan filaya inii lam umar an aqtula almusalliin laima farinin inaan musalliinta laayo ama nuhiitu an aqtula almusalliin waxaa lai diiday inaan dadka tukanaya laayo maxaad moodeen nin tukanaya oo waxa weeyaan takbiiranaya oo ashahaadanaya dilkiisa maxaad mooday oo waxa aad waxa weeyaan ku dilaysaana ay tahay wax aan caddayn yani waxa weeyaan ama humaag ah waxaa xaqiiqatan aad ii yaabgeliyey cabdullahi bni cumar bn khadaab ayuu ninu yimi deedna wuxuu ku uhi cali iyo mucaawiya waa kuwana way islaynayaan waxa weeyaan nimankaas yacni waxa weeyaan isagoo labadii kooxood midkood u jeedana ama labadooda wa wada jeedana fitna ayay abuureen marka maadaamay fitna abuureen fitnada in laga takhallusa weeye ilaahayna qur-aanka waxa uu yihi waqaatiluhum xataa laa takuna fitna wayakuna diinu lilah labada qoloba markaa in lala dagaalamo oo aad dagaalka ka qayb gashaan haddaad saxaabadii nebi maxamed tihiin miyaynaysa ahayn cabdullahi bni cumar bin ninkii wuxuu ku yihi dhegeyso wuxuu ku yidhi ilaahay baan yani qaatalnaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam xataa lam takun fitna wa kana diinu lilah nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam baanu la dagaalanay oo waxa weeyaan diinta aanu la difaacnay oo aanu garabkiisa istaagnay yani la dagaal galnay baan ujeedaa nebi maxamed ayaanu la dagaal galnay oo aanu garabkiisa istaagnay oo aanu diintan u nusraynay ilaa iyo fitnadii iyo gaalnimadii jirtay aanu suulinay oo islaamkii awoo yani awoodaystay oo uu xoog yeeshay oo dadkii islaamka soo galeeno fitnadii la waayey diintiina ilaahay loo barax tiray iyo cibaadadii wa antum turiiduuna an tuqaatiluu xataa takuna fitna idinkuna waxaad doonaysaan inaad dagaalantaan ilaa iyo balaaya dhacdo markaa fitne ma suulinaysaane fitnaa ridaysaan buu ku yidhi fiqiga noocaasi maanta dad badan buu ka maqan yahay oo aan war u haynin oo aan garanayn waxay wax ku dilayaan rasuulkuna wuxuu sheegay calaamaadka saacadaha inay ka mid tahay iyo qiyaamaha in qofku dadka uu laayo oo kala dilayna uu isweydiiyo talow maxaa lagugu dilay waxa weeye ka wax dilayna ama uu ka waxa weeyaan ka shaki u garan waayo waxa uu wax ku dilay nasal allah alcaafiya marka qisadani qiso yaab qabse weeye nebiguna alayhi salaatu wasalaam wuxuu uga sheekeeyey si loogu waantoobo qofka muslimkaana waxa weeyaan aanu ilaahay naxariistiisa uga quusanin waxaan yani xadiiskan ku khatimayaa mafaa'iide ah shaydaanku godadka uu dadka ka soo gala waxaa ka mid ah inuu ilaahay naxariistiisa kaa quus- quusiyo inuu kudhaa cid kaa dembi badani ma jirto inuu kudhaa ma adiga aha oo rabbigaa muxuu kugu falaya ma ninkaaga kaa sameeyey ee kaa sameeyey ee kaa sameeyey ma gabadhaada tan samaysay ee kaa samaysay kaa samaysay wax dembi adduunka jiro oo aanad samaynba ma jiro soo maaha oo ilaahay muxuu toobadaada ku falaya war ilaahay kaama toobad aqbalaye waxaaga iska dabaalo a masalada noocaasa oo ah qunuudka iyo inuu qofka ku rido inuu naxariista ilaahay ka quusiyo waxay ka mid tahay asaalinta shaydaanku dadka uu ku lumiyo si awgeed bu ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ilaa eesh ila daaluun yaa naxariista ilaahay ka quusta ilaa kuwa lunsan mooyaane a ilahay wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah addoommadii nafahooda ku gefayow naxariista ilaahay ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilahay dembiyada dhammaantood waa dhaafa ilahay dembiyada dhammaantood waa dhaafa ciddii ka toobad keenta marka walaal mahmaa ay dembigaagu u lekaado ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa laakiin adigu waxaa daruuri ah oo lagama maarmaan ah inaad toobada aad toobad keenaysaa toobad dhabayno